إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة ينكده جرني باب صلاة المسافر والمريض أي نغب لبنا درسيقا باب صلاة المسافر والمريض qofka musaafirka ayaa midka jiran salaadoodii baabkii looga hadlaayay haadaa kanu maxaluhu waa meeshiisii baabku waxa weeye salaatu lmusaafir walmariid baabkaasuu ka hadlaa axaadiistii ku soo aroortay oo ku gaarkaa sababtoo ah qofka musaafirka axkaam u gaara ayuu leeyahay salaadaha qaabku u tukanaa sidaasoo kale qofka jirana salaad u gaara axkaam u gaaruu leeyahay salaada qaabku u tukanaa marka waxay taasuna ka mid tahay maxaasinta diinta islaamka wanaagyaalka diinul islaam ay ka mid tahay qofka markuu safro safarku waa qidcatu min alcadaab sida xadiidka bukhaari iyo muslim ku soo arooray min xadiidi abi hurayra safarku waa qidcatu min alcadaab qofka waxa weeyaan si kasta oo ama uu dhaqaalo u haystay ama uu mulki u haysta hadduu safar galo xoogaa culaysuu dareema marka maxaasinta ama wanaagga diinul islaam waxaa ka mid ah axkaamtii in qaybo badan laga fududeeyey marka qofka musaafirka ah qofka jirana waa kadaalika axkaamtiisii waxyaalo badana laga fududeeyey waxyaalo badan ayaa laga fududeeyey taas marka maxaasinta ama wanaagyaalka diinul islaam ayay ka mid tahay can caaishata radia allahu canhaa qaalat caaisha waxay tidhi awalu maa waqtigii ugu horeeyey oo furidati salaatu salaada la waajib yeelay ragcatayni kaanad waxay ahayd ragcatayni laba ragco fa uqirat waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisii waa la sugay wa utimad waa la dhammaystiray salaatu lxadari nagaadiga salaadiisiina waa la dhammaystiray muttafaqun calayh bukhaari iyo muslimna xadiidkaas isku waafaqeen walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday uma markii salaada labalaba ragca laga lagu waajib yeelay ka gadaal haajara nabigu waa hijrooday fa furidat markaasaa la waajib yeelay arbacan afarta duurka iyo casirka iyo ceshe markaasaa laga dhigay wa uqirat waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisiina cala alwali sida markii hore la waajib yeelo labalabada ragcaha lagu sugay wazaada axmed axmed wuxuu siyaadiyey ila almaqriba maqribku kuma jiro markii koobaadba saddex ragca asaga la waajibiyey fa innahaa maqribku witru nahaari waa maalinta witirkeedii wa ilaa subxa subxiguna kuma jiro oo ayada labadii ragcoo markii hore la waajib yeela lagu sugay fa innahaa subxigana tudawalu waxaa la dheereeyaa fiiha salaada subax alqiraa'atu qirada la akrina ayaa la dheereeyaa axaadiidtan waxay noo caddaynaysaa salaada sidii marka hore loo waajib yeelay iyo kadib axkaamtii lagu siyaadiyey xadiidka caaisha riwaayadda bukhaari iyo muslim caaisha waxay tidhi awalu maa maada waxaa lagu ridayaa bimacnaa xiin waqtiga lagu ridi awalu maa waqtigii ugu horeeyey oo furidati salaatu salaada la waajib yeelay ragcatayni khabarun likaana almaxduufa laga dhigin kaana wuxuu ahaa markii ugu horreeya la waajib yeelay kaanad salaadu waxay ahayd ragcatayni laba ragco laba ragcay ahayd oo habeenkii nabiga la dheelmiyey salaada lagu soo waajib yeelay laba laba ragcay ahayd maqribka maahane waxa way riwaayadda axmedaa tustay maqribku isagu kuma jirin maqribka saddexdaas ragca isaga la soo waajibiyey inta kale afarta salaadood laba laba ragcay ahaayeen habeenkii la dheelmiyey salaadii lasoo waajibiyey fa uqirat waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisii sidaasaa lagu sugay oo waxa weeyaan labalabadii ragco wey duurku waa laba ragco casirku waa laba ragco ceshihii waa laba ragco subxigii waa laba ragco sidaasaa salaadii safarkii lagu sugay wa utimad waa la dhammaystiray salaatu lxadari nagaadiga salaadiisii salaadii nagaadigana waa la dhamaystira duurka afara laga dhigay casirka afara laga dhigay ceshiina afara laga dhigay muttafaqun caleyh marka waktiga marka salaada oo xadarka la siyaadiyey riwaayadan bukhaariya caddayday welilbukhaariya waxaa u sugnaaday uma haajara waa hijrooday nabiga fa furidat waxaa la waajib yeelay arbacan afar afara la waajib yeelay markaas riwaayaddaas waxay sariix noogu caddayday waktiga laga dhigay duurka afar casirka afar ceshaha afar waa bacda alhijri marka waxaa kuu caddaatay qabla alhijri oo dhan waxa weeyaan nabigu salaada uu tukanaya laba laba ragcay ahayd oo waajibaadka ah marka markuu hijroodaya afar la waajib yeelay wa uqirat waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisii waa la sugay cala alawali sidii hora lagu sugay oo laba labada ragca sidaasaa lagu sugay marka qofka musaafirkaa salaadiisu waa laba laba ragco marka laga reebo maqribka duurkii waa labo casirkii waa labo ceshihii waa labo subxigii waa labo sidaasaa lagu sugay zaada axmed axmeda wuxuu ku siyaadiyey ila almaqriba maqribka ma ahane maqribka ma ahan isaga maqribka marka horeba laba lama waajibin saddex ragcaa la waajibiyey maqribka maqribka saddex ragco ayaa la waajibiyey markii horeba maxaa yeelay fa inaha maqribku witru nahaari waa maalinka witrkiisa habeenkii witru leeyaho salaada habeenkii la tukado tiro isdheer ay leedahay oo sunaa hal ragco saddex ragco shan ragco toddoba ragco sagaal ragco koob iyo toban saddex iyo toban intaba nabigaa tukaday sala allahu calay wasalam witir ay leedahay salaatuleil maalinkii maadaama salaadeedu aysan witir ahaynoo shafci ay tahay afar labo afar labo salaada maalintii maadaama ay tahay witir maalmeed waxaa laga dhigay maqribkii wa ilaa subxa subxiga maahane subxiga asaga labadii ragcoo marka hore la waajib yeelu ku sugnaado maxaa yeele fa inahaa iyada tudawalu waa la dheereeyaa fiiha dhexdeeda alqiraa'atu qur-aankaa la dheereeyaa qiro dheer a lagu akriyaa maadaama qiro dheer lagu akriyo sideedii a loo daayey waxba laguma siyaadin sideedii ayaa loo daayey waxba laguma siyaadin sidaas weeye marka axaadiistaas waxaan ka qaadanay oo noogu caddaatay salaadaha markii horeeto lasoo waajib yeelay laba laba ragcay ahayn maqribka maahani maqribka maahani markii nabigu hijrooday kadib ayaa waxa weeyaan duhurkana afar laga dhigay casirkana afar laga dhigay ceshihiina afar laga dhigay subxigii sidiisii yaa loo daayey maqribkiina sidiisii ayaa loo daayey sidiisii yaa loo daayey subxigii sidiisii labada ragca aheed maqribkana sidiisii aheed waxa weeyaan saddexda ragco xadiidkan marka culimmada gabalaa waxay u daliishadeen qofka marka uu musaafir yahay laba ragcaa waajib ku ah oo gaabintaasa waajib ku ah duhurka laba ragco casirka laba ragco ceshaha laba ragco saasaa waajib ku ah mana banaana inuu dhammaystiro oo yidhaahdo duhuraan afar tuka anoo musaafira ma u banaana qaabkay uga istidlaalayaanna waxay tahay ama qaabkay u daliishanayaan furidad wey waa la waajib yeelay marka waxay leeyihiin sideedaba qofka musaafirkaa salaada ilaahay ku waajib yeelay waa laba ragco marka maqribka laga reebo haddaad marka aad ka badan tukato hadde waa waxaan ilaahaba kuu dirsanba salaad musaafir maba ahan salaad musaafir maba ahan idan waxaad tukatay salaad aan ilaahayba jiday sidaas ayay yidhaahdeen sidaas waa qowlka abu xaniifa wuxuu leeyahay waa waajib mana banaana in la dhamaystiraa riwaayad imaam axmed bn xambal waa qowlka ibnulxasmi aldaahiri waa qowlka uu doortay sancaani qowlka sancaani uu doortay subul salaamka waa qowlka uu doortay alqaadi shawkani nowl owdaarka maba banaanay leeyihin qof musaafira inuu salaada dhamaystiro aduu wax ku darana waxa weyan de waa salaadan looba dirsanba adilo badan oo kalena waa daliishadeen adilo badan oo kalena waa daliishadeen oo xadiidka cabdullahi bni cabaas ee muslimka uu ka mid yahay farad allahu salaata allah salaad waajib yeelay calaa lisaani nabiyikum nabigiina carabkiisuu ku waajib yeelay sala allahu calay wasalam fi lxadari arbacanu alla waajib yeelay wa fi safarina ragcatayni alla waajib yeelay wa fi lqowfi ragcatan cabsidu markay darantaana hal ragcaaba alla ka dhigay xadii saxi muslim waa idan marka waxay leeyihiin aimadaasuu qofkii ka badan tukada asagoo musaafira waa waxaan alla iyo rasuul midna u dirin waa waxaan alla iyo rasuul midna aysan u dirin waxaa lamid ah oo kale sidaas oo kaleeto ay daliishadeen xadiidka yacla ibnu umaya yacla ibnu umaya cumar ibn khadaab weydiiyey oo wuxuu yidhi cumarow alla wuxuu yidhi falaysa calaykum junaaxun an taxsuluu min asalaa dembi dushiina ma ahan inaad salaada gaabidaan in khiftum haddaad cabsataan oo aad cadow ka cabsataan oo aad ka cabsataan an yaftinakum aladiina kafaruu inay idin fidneeyaan gaalo hadaad gaalo inay idin fidneeyaan ka cabsataan waa gaabi kartan gaabidaasna dembi dushiina maahan yacla ibnu umaya wuxuu yidhi faqad amina annaasu dadkii waa aamin noqdeen haddeer colaad gaalo ka cabsamayno waa iska safraynaa maxaan u gaabaynaa ilaa ilaahay aayadda wuxuu ku yidhi markaad ka cabsataan gaalo aad gaabi kartaane ayadiioo marka aamin la yahoon gaal laga cabsayn maxaa loo gaabinaa qaala cumar wuxuu yidhi cajibtu mimaa cajibta minhu saas aad ula yaabtaan ula yaabay yidhi anuguba sida aad ula yaabtay anaa hortaa ula yaabay yidhi fasa'altu rasuulallah markaasaan rasuulka weydiiyey sala allahu calayh wasalam oonay rasuulka allahu aayad waxay sheegay markaan gaalo ka cabsanee markaan aan cabsidu jirin oo safarka la yahay maxaa loo gaabinaa fa qaala sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum waa sadaqo ilahay idinku sadaqaystay faqbaluu sadaqatahu ka aqbala ilahay sadaqadiisa ilahay baa idinku sadaqaysteen saasuu nabi maxamed yidhi sala allahu alay wasalam muslima saxiixiisa xadiiskaasna ku wariyey qowlka kale waa culummada agarkoodu qowlkay mareen jamaahiiru ahlicilmi shaafici maalik qowlka mashhuurka axmed wuxuu yahay in sunno ay tahay gaabintu waa sunno markaad musaafirka tahay inaad gaabidaa waa sunno saasaa sunna sidaasaa sunno weeye waa ajar badan tahay wey inaad gaabidaa ajar badan laakiin haddaad dhammaystirto waa ansaxaydaa qowlkaas waa qowlka jumhuurta ay mareen waxayna u daliishadeen aayaddana waa ka fahmaynaa hay yidhaahdeen xadiidkan oo yacla ibnu umayana waa ka fahmayna aayadda waa ka fahmayna ilah wuxuu yidhi waidaa darabtum markaad garaacdaan fil ard dhulka cagta markaad ku garaacdaan macnaa markaad safartaan qofka hadduu safro caguu dhulka ku garaacay mogta waa socnaa waidaa darabtum markaad ku garaacdaan fil ardi dhulka korkiisa cagah macnaha markaad safartaan waidaa darabtum fil ardi markaad dhulka ku safartaan falaysa calaykum junaaxun wax dembiya dushiina ma aha an taqsuru inaad gaabidaan inaad gaabidaan dembi idinkama saaran marka haddaan gaabino dembi nama saarno waxaan halkaas ka fahmaynaa hay yidhaahdeen waxa weeyaan waa arrin noo banaan ee waajib naguma aha maxaa ile dembi inima saarna ile haddaad gaabidaan waxaan ka fahmayna haddaad dhamaystirtaana dembi inima saarno saasaan ka fahmaynaa yidha sidaasoo kale xadiidka yacla ibnu umaya waa sadaqo uu nabigu yidhi sadaqana in la aqbalaa waajib maahana yidhah waajib maaha sadaqo lama dhihin waa caziimo waa waajib lama dhihin ee waxa la waa sadaqo sadaqadana waajib maahana in la aqbala daananu inta aqbali diidno aan iska dhamaystirayna yidha meelahaasay ka dhaldhalaaliyeen waxaa intaas ka xoog badan oy daliishadeen cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu aakhiru xayaatihi waa uu dhammaystiray isagoo mino la joogo xaaji ah oo waxa weyan mino la joogo uu afar ragcatuji waa sugantay sanad saxiixa bukhaari muslim ku sugantay caaishana waxa weeyaan waa dhammaystirtay oo ayadoo musaafira ay dhammaystirta iyadana sanad saxiixay uga suganta labadaas saxaabana waa haynaaye in la dhamaystiri karo in la dhamaystiri karo marka jumhuurtu qowlkaasay mareen qowl kalaa jira oo ah haddaad rabtana dhamaystir haddaad rabtana gaabi qowlka hore jumhuurtu wuxuu ahaa waxaa sunna inaad gaabido sunno wey iyada ajar badan wey haddaadan gaabino dhamaystirtana waa kaa ansixi qowl saddexaadaa jira oo ah haddaad rabtana gaabi haddaad rabtana dhamaystir mid sunnaaho gooniyumaba jiro shaaficiyuba u nisbeeyey iyo abi thawr waxa weeye ibnulmundir ayuu u nisbeeyey ibnulmulaqin lakin wuxuu waa wej shaaficiyadu ay qabaan wej shaaficiyadu ay qabaan calaa kulli xaal saddexda qowl qowlka ugu wanaagsan ee ugu xooga badan xagga adilada marka la fiiriyo waa qowlka ah in waxa weeyaan ay waajibtahay xagga daliilka kaasa xoog badan laakiin qowlka jumhuurtuna ma fududa sababtoo a laba saxaabiya laga haya laba saxaabi oo dhammaystireena laga hayo laba saxaabi oo dhamaystireena laga hayo weliba fiiri nabiga hal mar isagoo dhammaystiray lama hayo weligiis isagoo musaafiroo salaada afar tukaday lama hayo hal marba allah ka dhigay xadiis saxiixa loogama hayo abubakar weligiis isagoo dhamaystiray lama hayo cumarna weligiis isagoo dhamaystiray lama hayo cuثmaan ibnu cafaan markuu dhammaystiray oo cabdullaahi ibnu mascuud maqlayna wuxuu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilahi rajicuun goormaa la yidhaahdaa markay musiibo dhacdo soo maa musiibu u arka musiibo u u arka musiibu u arka oo bukhaari muslim ay ku sugan tahay cumaan ibnu cafaan markii waxa weeyaan uu dhammaystiray inuu yidhi cabdullahi ibn mascuud oo loo sheegay oo la yidhi afaruu ku tukaday mina afaruu ku tukaday aa la yidhi markaasuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sallaytu waxaan tukaday maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi gadaalkiisa sala allahu calayh wasalam rasuulka la jirkiisaan mina ku tukaday ragcatayni wa sallaytu maca abi bakrin biminan ragcatayni wa sallaytu maca cumar bni alkhadaab cumar bni alkhadaab biminan ragcatayni intaasaan labalaba la tukan jiray falayta xadii min arbaci rakcaatin allah waan shanlaayayaahe nasiibkayga maa noqdo afar ragca aan ka helayo ragcataani mutaqabalataani laba ragcoo ilaahay aqbalo ma iska tukada markuu laba afar tukaa laba alla ka aqbalo ma iska tukada oo nasiibku noqdo marka taasna inkaaray tusayda weliba waa la weydiiyey oo cabdullaahi waa ku xirtaaba layihi isagoo tukanayo mar uu yimid ku xirta markaas lixaad ugu xiranta daysanba sunadii ahayn oo dariiqi ahayn wuxuu yidhi walkhilaafu shar khilaafkaa ka balaayo badan muslim kala tegey oo salaad isku xidhan waayey wax walba taasaa ka dara soo ma jeedo ahlcilmiga gabalkoodna dhammaystirka cumaan ibnu cafaan uu dhammaystiray waxa weeyaan cudurdaaray u sheegeen oo waxay yidhaahdeen cumaan minu ku guursaday mino mina uu ku guursaday oo degey qof kale haddii isaga musaafira meel ku guursado reer ku yeesho khalaas waa muqiim saasuu u dhammaystiray saasuu dhammaystiray zaadulmicaadka waa acdaarta suurtagalka ahuu sheeg sheegay marka wuxuu yidhi waxaa ugu wanaagsan in la yidhaahdo cumaan qad ta'ahala bimina xaasuu ku yeeshay mina saasaa ugu fiican qofka musaafirkaana meel isagoo jooga hadduu ku guursado khalaas waa muqiim waa u dhammaystira saasaa ugu wanaagsan caaishana waa awilatay oo arki doonaaha waa awilatay calaa kulli xaal qowlka waajibka adilahaan aad u xoog badan yahay qowlka jumhuurtana laba saxaabi maadaama uu leeyahay waxa weeyaan baciid ma aha laakiin in salaada la gaabiyo shaki waxaan lahayn inuu axsan yahay maxaa yaele waa sidii nabi maxamed sala allahu alay slm yeli jiray waa sidii abubakar waa sidii cumar oon hal mah laga hayn xataa dhamaystir marka qofka musaafirka hadduu salaadiisa gaabiyo laba laba ragca ka dhinto khalaas waa sunnadii la hubo oon shaki lahayn laakiin hadduu dhammaystiro oo afar tukado khilaafa imaana ma ansixin iyo waa ansaxda la isku qabsana idan marka maxaa khilaafka horta kuu gelsha mideeda kale sadaqa ilaahay kugu sadaqaystay xaad u diiday hay tahay haddaan raba waa diiday waaba allahba kugu sadaqaystay marka salaada qofka musaafirka loo diro la hubaa waa laba ragco qofkii haddee labada ragca aan tukano dhammaystirana maadaama qowlkii jumhuurtana uu yahay waxa weyan labadaa saxaabina ay ka sugnaatay waxa weyan hadda salaadiisa un waa burtay lama dhahaayo waa burtay lama dhahayo wa can caaishata radia allahu canhaa ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yaqsuru mid gaabiya fi safari safarka salaada waa gaabi jiray wa yutimu waa dhammaystiri jiray marna wa yasuumu waa soomi jiray markuu safar yahay wa yufdiru marna waa afuri jiray rawaahu daarqudniyaa wariyey wa ruwaatu ragga wariyana hiqaat weeye ilaa annahu macluulu laakiin cilaa ku jirta khafiye ah oo qaadixo ah cila khafiya qaadixo ah walmaxfuudu kan la xifdiyey can caaishata caaishe laga xifdiyey oo maxfuudka ka ah min ficliha waa ayadu inay saa samayn jirtay oo markay safar tahay ay gaabi jirtay salaada marna dhammaystiri jirtay marna soomi jirtay marna afuri jirtay waa ficilkeedaa sugan amaa nabiga maya kama sugna inay ka wariday wa qaalat caaisha waxayna tiri markii la weydiiyey oo la yidhi maxaad sidaan u yeelaydaa salaada u dhammaystire innahu dhammaystirka laa yashuqu calaya idhibi ma saasay tihi rawaahu bayhaqi ayaa wariyey sanad saxiixa ayuuna bayhaqi ku wariyey xadiidka hore ee caaisha xadiidkaas waa xadiis daciif ah bal culammada gobolkood kidbi ay ku tilmaameen iska daa daciif kaliyahe kidbi ayay ku tilmaameen culamada gobolkood xadiidkaas waa daciif caaisho cilaa ku jirta xaafid ibnu xajar talqiisulxabiirka ayuu aada uga hadlay xadiidka wuxuu yidhi istankarahu axmed axmed waa inkiro waa munkar wy wa sixatu baciida inuu saxiix yahana waa shay baciidka oo aada u fog caaisha ayadaa dhammaystiri jirtay marka la weydiiyena waa awilo jirto waxay dhihi jirtay inahu ay ina alitmaama laa yashuca idhibi maayo saasay dhihi jirtay hadday markay nabi maxamed ka haydo sunno oo inuu dhammaystiray ah kuma jawaabteen ta'wiil ee waxay dhihi laheed waa sunadii nabiga saasay dhihi lahed saasay dhihi lahed ibnulqayim wuxuu yidhi raximahu llah laa yasixu xadiiskan ma ansaxayo wa samictu shaykh alislaam ibnu taymiya yaquulu huwa kidbun calaa rasuuli lahi sala allah alay slm shaikh alislaam ibnu taymiyaan maqlo yidhi asagoo le waa been abuur nabiga lagu been abuurta saasuu macaalku kuleeyahy marka xadiidkan xadiis sugan ma ahan laakiin waxaa sugan waxay tahay caa-isho ayadu inay dhammaystiri jirtay marna gaabi jirtay marna afuri jirtay marna soomi jirtay soonka asaga baabkiisu noogu imaane waxa weya shaki male nabiga inay ka sugan tahay inuu marna soomi jiray marna afuri jiray saxaabadana waa ka sugan tahay qowlka nabigana waa ku sugan tahay in la soomi karo iyadoo musaafir liya marka in la soomi karo iyo in la afuri karo baabkeeday noogu imaan amaa salaada nabiga kama sugna nabiga kama sugna sala allahu calayh wasalam walidaa sidaas daraaddeeda xadiidkii cabdullahi bn mascuudna horaan u soo sheegnay cabdullaahi bni cumar ibnu khadaabna bukhaari iyo muslim xadiis saxiix oo ku sugan wuxuu yidhi inii saxibtu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam fi safari falam yazid calaa ragcatayn nabigaan la saaxiibay safar laba ragca kama kordhin nabigu marnaba xataa qabadahu llah ilaa ilaahay oofsaday wa saxibtu abaabakrin abaabakaran la saaxiibay falam yazid calaa ragcatayna laba ragca kama kordhin laba ragca kama uusan siyaadin xataa qabadahu llah ilaa ilaahay oofsaday wa saxibtu cumara cumaran la saaxiibay falam yazid calaa ragcatayn xataa qabadahu llah ilaa ilaahay oofsaday cumarna laba ragca weligiis kama kordhin uma saxibtu cumara falam yazid calaa ragcatayni xataa qabadahu llah riwaayad kale waxay leedahay waxa weeyaan wa cumaana ragcatayni satran min khilaafati cumaan waa la saaxiibay waxa weeyaan khilaafada intuu hayey waqtigii horeo dhan labalabu ka dhigi jiray isaguna labalaba uu ka dhigi jiray uma atamaha arbacan kadib afarta ka dhig marka nabiga kama sugna wax sanadoo saxiixana ugama sugna inuu dhammaystiray isaga oo ah musaafir kama sugna qowlna ugama sugna ficilna ugama sugna ficilna ugama sugna xadiidka marka xadiiahaan uma sugna marfuuce laakiin waxaa sugan ficilka caaisho waana meesha ay jumhuurtu u daliishadeen in la dhammaystiri karo in la dhamaystiri karo meesha ay u daliishadeen wey waa ficilkaas oo waxa weeyaan caaisho iyo ficilka cumaan ibn cafaan wa can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ina allaha alla yuxibu waa jecel yahay an tuutaa in lala yimaado ruqasu ruqsooyinkiisa kamaa yakrahu siduu u necab yahay an tuutaa in lala yimaado macsiyatu macsiyadiisa rawaahu axmeda weliye wasaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay wa bnu xibbaanna waa saxiix yeelay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaaday kamaa yuxibu siduu u jecel yahay an tuutaa in lala yimaado cazaa'imuhu waajibyaalkiisa sida uu waajibka u jecel yahay sidaasuu ruqsadana u jecelyahy sidaasuu ruqsadana u jecel yahay xadiidka xadiis saxiixa weeye ibnu khusayma saxiix yeelay ibnu xibbaana saxiix yeelay a'imo kalena waa saxiix yeelay sheekh naasiudiin albani irwaa lqaliilku ku saxiix yeelay xadiidkaas marka wuxuu halkan u keenay xadiidkaas xaafid ibnu xajar inuu u daliishado gaabintu inaysan waajib ahayn oo ay bannaan tahay in la dhammaystiraa oo gaabintu ay tahay ruqso haddii qofkii dhammaystirana ay ka ansaxaydo saasuu xadiidka u keenay a'imo ka horreyday aana sidaasoo kale u daliishaday oo uu ka mid yahay ibnu khusayma oo uu ka mid yahay almajdi ibnu taymiya oo uu ka mid yahay xaafid ibnu cabdilbar a'imadaasoo dhan xadiidkan waxay u keenaan gaabintu inaysan waajib ahayn oo ay banaan tahay in la dhamaystiro oo waxay leeyihiin waa ruqso ruqsaduna waajib maha waa ruqso ee caziime maha caziime maha saasay leeyihin waa shay laysku idmay haddaad iska daydana waa banaan tahay haddaad qaadatana alla waa jeceliyo ajaraad heli saasay u daliishanayan a'imadaasu a'imadaas ka horreeyana sida u daliishan jiray qaala rasuul lahi sala allahu alay waslam in allaha alla yuxibu waa jecel yahay an tuuta in lala yimaado ruqasu ruqsooyinkiisa shayga ruqsada marka salaada inaad gaabida waa ruqso alla ku siiyey waana jecel yahay alle waxay tusaydaa marka shayu alla jecelyaho sunna inay tahay laakiin aan waajib ahayn kamaa yakrahu siduu u necab yahay an tuuta in lala yimaado macsiyada shayga macsidaan alla waa necabi shayga macsida in lala yimaadana alla waa necabi rawaahu axmeda weliy wasaxib ibnu khusayme iyo ibnu xibaan ayaa saxiix yeeleen wa fii riwaayatin riwaayadana mar ka sicad kamaa yuxibu siduu u jecelyahay an tuuta in lala yimaado cazaa'imu waajibyaalka sida waajibyaalka alla u jecel yahay uu u jecel yahay in lala yimaado ruqsada marka riwaayadaasnama weliba sii cadaynayda xadiid kalena shaahid u ah in waxa weeyaan gaabinta gaabinta ay waxa weeyaan tahay ruqso ee aysan casiimo ahayn casiimadu waa shayga waajibka ah waana saxiix riwaayadda dambe laftirkeedu marka xadiidka sidaas ayuu u daliishanaa وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله رسولك لوحه صلى الله عليه وسلم إذا خرج مركو بحو مصيرة ثلاثة أميال صدح ميل ان سعود كيد أو فراسخة أما صدح فرسق سعود كيد صلى وتكجر ركعتين لبا ركعو رواه مسلم أولي حديث كان حديث كان أنس بن مالك رضي الله عنه إمام مسلم وصحيحي سكوري waa xadiidka uguna saxiixsan uguna cadaan badan oo sheegay xad xadka ugu gaaban oo unta u safray kuna gaabiyey waa xadiidka uguna saxiixsan uguna sariixsan ugu cad xaafid ibn xajar sidaasuu ku yidhi fatxulbaariga wuxuu yidhi wa huwa asaxu xadiiin warada fii dalika waasaxu waa xadiidka ugu cadaanta badan oo uguna saxiixsan wuxuu leeyahay kaana rasuul lahi sal اlahu alيه wasalam idaa kharaja masiirata alaaata amyaali saddex miil intii loo socdo hadduu nabigu u safro ow amase faraasiqa waa shaki shakigaas ruwaadda nin ka midaa shakiyey waana shucba shucbaa shakiyey inuu yidhi anas waxa weeyaan saddex mayl iyo inuu yidhi saddex farsakh sallaa ragcatayn markaas saddex iyo saddex haddii shaki yimid sida ixtiyaarka waxay tahay saddexda farsax in la qaato maxaa yeele islama eka oo maylka waa inta ishu wax ka aragto saas meeldhuu siman markaad istaagto inta aad ujeedo ishu intaay wax ka aragtaa la yidhaha hal mayl hal mayl sidaasaa la yidhaahdaa intaasaa la yidhaahdaa marka la yidhaahdo xagga mitir ahaana adugu way isku qilqilaafaan ahlcilmigu laakiin sida oo adugu ugu daqiiqsan waxaa la yidhaahdaa halka mayl waa kun iyo sideed boqol iyo afartan iyo sideed mitir mitir kun iyo sideed boqol afartan iyo sideed mitir waa laba kilomitr oo weliba wax dhiman laba kilomitr oo boqol iyo konton iyo laba mitir dhiman wey boqol konton iyo laba mitir ka dhiman wey dee halkii kilomitr kun mitir yahay waxa weeyaan laba kilomitr waxaa dhiman boqol iyo konton iyo laba mitirna waa halka mayl saddex mayl markii la isku daro marka waa shan kun iyo shan boqol iyo afartan iyo afar mitir wey shan kun iyo shan boqol iyo afartan iyo afar mitir wey marka saddexda mayl waa wax ka yar waxa weeye lix kilomitr wax ka yar lix wax ka yar waa shan kilomitr iyo bar iyo xooga intaas waa saddexda mayl farsaqu waa saddex mayl halka farsaq waa saddex mayl haddii marka shakiga la xadiidkii ku jire farsaqa la qaato halkii farsaq waa saddex mayl waxay noqonay saddex farsaq marka sagaal mayl ay noqonay lix iyo toban iyo xooga ayay noqonay marka farsaqa marka ayaa la qaadanaa ixtiyaad ahaan ilaa raawigii waa shakiyey inuu yidhi waa saddex mayl iyo inuu yidhi waa saddex farsaq waxaa la hubaa marka haddaad saddexda farsaq qaadato miilkii saddexdii mayl waa soo hoosgelaya hadaad saddex farsaq u safarto saddex mayl iyo ka badanba waa safartay soo maha waa la hubaa marka tii nabigu salaada ku gaabi jiray inay marka waxay noqonaydaa wax ka yar toddobiyo toban kilomitr inuu nabigu ku gaabi jiray xadiidkaas wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar culummada khilaaftay culamada gobol waa qaateen daahiriyaduna u nisbiyey culamada gobol waa qaateen waxay hahdeen qofkii u safra saddex farsa salaadda waa gaabina oo meesha u socda ay tahay culummada di-aan qaadan oo yidhi laguma gaabi karo saddex farsa waxay ku xambaareen marka uu nabigu baxo oo uu ka safro beledka markuu maraayo saddex mayl ama saddex farsaq markaasuu bilaabi jiray gaabinta saasay ku xambaareen markaasuu bilaabi jiray gaabinta sidaasay ku xambaareen taasna waxaa looga jawaabaa sida uu xataa imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharax saxiix muslim ku sheegay a'imada ay nasgareeyeen qur-aanka iyo xadiidka waxay dhammaan isku waafaqsan yihiin mar haddaad safar dheer u socoto meesha aad ka safrayda magaalo hadday tahay dhismaha markaad ka dhammaato inaad bilaabi karto gaabinta oo aan loo shardin saddex mayl iyo saddex farsaq midna aan loo shardin mar haddaad magaalo hadday tahay waa inaad dhismaha ka dhammaata waa inaad ka ba waa inaad ka dhammaataa haddii ay tahay waxa weeyaan miyina waa inaad waxa weeyaan ayadana teendhooyinka iyo guryahaas dhisan ka dhammaata mar haddaad ka dhammaato khalaas waxa weya waa gaabi kartaa ibnulmundir raximahullah awsadka wuxuu ku yidhi wax khilaafa ma ogin nabiga oo salaad gaabiyey ilaa uu magaalada ka baxay sidaas darteeda gaabinta qofka musaafirka waxay u bilaabanee beledka markuu ka dhammaado ma banaana waa aan safra adoo le magaalada dhexdeeda inaad ku gaabida salaadii ood bilowdo ama magaalada geeskeed waa inaad magaalo hadday tahay dhismaha ka dhammaato weligiis nabigu magaalada kuma gaabin bal xadiis saxiixa waxaa ku sugan markuu safarka xajka u socday isagoo diyaargaroobay oo safarkii niyaystay oo weliba qubaystay oo labadii go' xirtay oo waxa weeyaan inuu magaalada ku tukaday afar ragco duurka markuu tegay dalxulayfana waa gaabi marka gaabintu waxay ka bilaabane markaad magaalada ka dhammaato dhismaheeda adoo magaalada weli ku dhex jira ama geeskeeda taagan ma gaabi kartid maaa adiika waxa wy fiiri kaana rasuul lah sal اlahu alيه wasalam idaa kharaja markuu baxo markuu baxo gaabin waa markaad baxdo kadib idaa kharaja lafdigaasa laga qaado marka waxay ku ambaareen qowlkaasay ku ambaareen marka laa maxala lahu qowlka oo ah waxaa laga bilaabaa gaabinta saddex meel ama saddex farsaq ay xadiidka culama ku ambaartay maxal male maxaa yeele waxaa la ogsoonay qur-aanka iyo sunnaduba inay isku la ogol yihiin marba haddii laga dhammaado waxa weeyaan dhismaha in la gaabin karo idan marka waxa weeyaan sida sawaabka waxay tahay gaabinta gaabinta inaysan xad lahayn oo la leeyahay qofku hadduu intaasoo mi kilomitir u socdana waa gaabi karaa haddii uu intaasoo kilomitir ka yar u socdana ma gaabi karo wax daliila male wax daliila male sababtoo ah saddex farsaq inuu gaabiyo waa xadis saxi muslim weliba waxaa caddaynaya xadiidkan anas ibnu maalik markuu sheegayey ninka weydiiyey oo xadiidka ka warinaya waxa uu weydiiyey maxay ahayd xadiidka ninka anas ka warina oo yaxya ibnu zubayr ah waxa uu weydiiyey waxay ahayd wuxuu yidhi aniga waxaan kuufa aan u safraa basraana ka safraa salaadana waa gaabiyaa laba laba ragco ilaa aan soo laabto iiga waran maxaa lagu gaabi karaa marka waxa uu weydiina waa safarka intaasoo kaleeta salaad ma lagu gaabi kara mise laguma gaabi karo markaasuu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam saddex maylba hadduu safro ama saddex farsa waa gaabi jiray nabiga sala allahu alayh wasalam ahlucilmigu maslada way isku khilaafeen jumhuuru ahlicilmi maalikiyada shaaficiyada xanaabilada waxay mareen afar burdi wax ka yar laguma gaabi karo laba geli laba maalin socod laba maalin socod waxay tahay subaxdii rati raran in la raro duhurkii meel lagu furo haddana bacda duhur la raro ratigiio raran galabtii maqribkii lagu furo haddana berri subaxdii la raro duhurkii meel lagu furo haddana casirkii la raro maqribkii meel lagu furo sidaasaa la yidhahdaa laba maalin socod rati raran ah wax lagu miisaama socodkiisa laba maalin intii loo socdo kilomitir ahaadna waxa weeyaan waa sagaashan kilomitir oo wax dhiman sagaashan kilomitir oo wax dhiman waxa weya ilaa siddeetan iyo sideed kilomitir iyo toddoba boqol iyo afar mitir wey siddeetan iyo sideed kilomitir toddoba boqoloo mitir iyo afar mitir toddoba boqol iyo afar mitir haddii uu intaa safro afar berid waa kuwaasa hadduu intaa safro waa gaabi kara jumhuurtu sidaasay mareen waxayna afartaas berid u daliishadeen cabdullaahi ibni cabbaas iyo cabdullaahi ibni cumar ibn اlkhadaab aad sanad saxiixa waxaa uga sugan inay yidhahdeen intaasaa salaada lagu gaabina oo waxa weeyaan cabdullaahi ibni cumar iyo cabdullaahi ibni cabbaas sanad saxiixay uga sugantay inay yidhaahdeen markaad maka ka safarto salaada waxaad gaabi kartaa markaad juddo oo kale u socoto iyo daaif oo kale markaad u socoto marka laba maalin socod sanad saxiixay uga sugantay labadoodaba labadaas saxaabi ayay qabsadeen wax saxaabo kalaho mukhaalifoo sariixana lama hayo sidaas daraaddeed ayay jumhuurtu waxay u mareen salaad waxaa lagu gaabi karaa markaad u safraydo ilaa sagaashan kilomitr oo dhowdhow maa sideetan iyo dhow kilomitr markaad u safraydo axwadna marka iyadaa maadaama aan daliil qaciga lahayn waxa weeyaan axwad axwad iyo waxaa kala jira iyo casiimo casiimo waxa weeya masaladaa sidaasaa waajiba daliil waa inaad keenta lama dhihi karo intaasaa waajiba maxaa yaele xadiiskan saxi muslimkaaan baa haynaa soo ma ahan oo ah saddex farsaq inuu nabigu ku gaabi jiray marka daliil ahaan taasa xoog badan wixii safar lagu magacaabo in lagu gaabi karo wixii safar lagu magacaabo sababto ah shayga haddaan shareecadu xadayn waxaa loola laabtaa luqada hadday shareecadu xadaydo khalaas hadda war male hal xadiid ma jiroo nabigu ku xadeeyuu leeyahay qofka markuu u safro safar intaasoo kala jeeda ha gaabiyo ka yarna ma gaabi karo lama hayo ma jiro xadiid saxiix oo haabit hal xadiis ba alla ka dhigay mar haddaan shareecadii lagu hayn waxaa loola laabtaa lafdiga xadiidka luqada carabiga uu kusoo degay diin luqada carabigana safar xag male safar waa intaasoo kilomitr luqada kuma jirto kun kilomitrna waa safar waxa weeyaan boqol kilomitrna waa safar waa las waa wada safar hadday labadaas lagu waayo kelimadda waxaa loola laabta curfiga wixii safar dadku u yaqaaniin xukunkii safarkuu qaadana wixii aan dadku safar u aqoonna xukunkii safarka ma qaadan karo qowlka marka ugu xooga badan xagga daliil ahaan waa qowlkaas waxaa lagu xadaynaa waxay tahay in la yidhaahdo curfigaa loola laabana qofkii laleeyahy hebel ah ku aado waa safar khalaas qofkaas axkaamtii safarka waa furikaa qofkii laleeyahay de ma safrin oon safar la dhihi karinna axkaamtii safarka ma qaadan karo intaasa miisaan oo haddeer qofkii muqdisho aadoo kaleeto waa safray lama yidhah laakiin qofka hadduu dhaqaajiyo o iska aado meelahaas walaweyn oo kaleeto iyo waxa wey waa safray shaki gu aada halkaas u safray lale qoryoolay teg waa safray lale balcadu u safra laleey qofkii marka safra khalaas oo xukun safaru qaadana haddii curfiga lagu dhihi karo waa safr sidaasna waxa weeyaan a'imo badan ayaa doorteen in sidaas ay tahay oo ibnulqudaama uu ka mid yahay ibnulqayim uu ka mid yahay ibnu taymiya wuxuu yidhi qowlu kaiirin min asalafi waalkhalaf waa qowl in badan oo salafka iyo khalafka ka muda ay ku tageen marka daliil ahaan saas ay xoog badan laakiin axwadka waxaa ixtiyaadka fiican madhabka jumhuurta ixtiyaad waxay tahay inaad khilaafkaba ka baxdo oo safarku hadduu dhan yahay waxa weeyaan ilaa sagaashan kilomitr iyo wixii ku dhowdhowna dawar male waa madhabkii jumhuurta wixii ka yarna aad iska dhamaystirto sida axwadka oo dadaalka badanna waa saas laakiin daliilahaan sidaas aan sheegnay ayaa xoog badan masalada kaleetana waa baraarujeen axkaamta safarku waxay bilaabane markaad dhismaha ka baxdo magaalaha hadday tahay hadday miid tahayna aqaladii meesha dariska ah aqaladii markaad ka gudubto sidaas weeye marka ay bilaabanayda ayada xanafiyadu waa kasii darayn waxay qabaan saddex maalmood intii loo socdo saddex maalmood intii loo socdo ayay iyagu qabaan marka xoogaa waa kasii dheeryihin iyagu iyagu waa kasii dheeryihin laakiin waxada daliila male oo sidaas masaladaas u sheegaya wa canhu can anasin radia allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam min almadiinati ilaa maka kharajnaa waa baxnay uu yidhi anas maca rasuulilahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam min almadiinati madiinaan ka baxnay ilaa makata makaan u baxnay waxa weyan waa xajat lwadaac fa kaana nabigu waxaa yusallii mid tukada ragcatayni ragcatayni laba laba ragcoo tuka jira laba laba ragco xataa rajacnaa ilaa aan ku soo laabanay ila lmadiinati madiina muttafaqun calayhi wa lafdu lilbukhaariy lafdigana bukhaari ayaa iska leh xadiidkan daliil wuxuu u yahay qofka musaafirka ah ee xukunkii safarka qaata marka uu horta salaada wuxuu bilaabayaa gaabinteeda iyo axkaamtii safarka iyo inuu afuro oo wuxuu bilaaba markuu ka baxo beledka magaalada dhexdeeda maya aeroboorka maya oo inaad ka baxdaa magaalada ka bax markaasaad bilaabi kartaa axkaam safar markaas sida uu u bilaabo ilaa uu beledkiisii ku soo laabto axkaamtii safarka u banaan ilaa uu beledkiisii kusoo laabto xadiidku sidaas ayuu daliil u yahay sidaasuu daliil u yahay ilaa uu beledkiisii ku soo laabto waa uu gaabinaa waa uu gaabinaa laakiin haddii uu meel ayaan joogo ka war meeluu joogay safarkiisii dhexdeeda ayuu ayaan meel joog bal xadiidka ku xiga aan akrino wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal aqaama nabiyu nabigu wuxuu ku nagaaday sala allahu calayhi wasalama tiscata cashara sagaal iyo toban ayuu nagaaday yaqsuru xaalu gaabinaayo salaada wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaaday bukhaari lafdiga horena bukhaari yaalehe bimakata makuu ku nagaaday lafdigan wuxuu cadaynaa meesha uu ku nagaaday sagaal iyo tobanka tiscata cashara sagaal iyo toban uu ku nagaaday yowman oo maalmood marka lafdigan dambe aada usii cad meesha uu ku nagaaday waa maka waxa uu nagaadana waa sagaal iyo toban maalmood rawahu bukhaariyaa wariyey wa fii riwaayati abi daawuud abi daawuud riwaayadiisna waxaa ku sugan sabcata cashara toddoba iyo toban ayuu nagaaday toddoba iyo toban ayuu nagaaday riwaayadaas waxa weeyaan waa riwaayad saxiixa iyaduna toddobiyo toban ayuu nagaaday a'imaduna waxay dhahdeen iska hor imaan mayaan sagaal iyo tobanuu nagaaday iyo toddobiyo tobanuu nagaaday waa la iswaafajina sida imaamulbayhaqi uu yidhi macrifada wuxuu ku yidhi waxaa la isku waafajinaa saxaabada gabal waxay tiriyeen maalinkii uu maka soo garay waa fatxu maka waxauu sagaal iyo tobanka ku nagaaday waa maka sanadii uu furtay wey sanadii sideedadu hijiriyada maalinkuu soo galay oo uu furtay iyo maalinkii uu ka safray ay ku dareen sagaal iyo toban maalmood ay noqoto qaarna waxay ka jareen maalinkuu soo galay iyo maalinkuu baxay toddobiiyo toban ay noqoto intii dhex marka waa iswaafaqsanta isma diidan haddii la yidhahdo sagaal iyo tobanuu nagaaday iyo haddii la yidhaahdo toddobiyo tobanuu nagaaday wa fii riwaayatin ukhra waxaa ku sugan khamsata cashara shan iyo tobanuu nagaaday riwaayadaasu sanadkeeda iyo matnigeeda intuba waa munkar sanadkeeda iyo matnigeeda intuba waa munkar wax sugan ma ahan ma ahan waa sidaas weeye midda oo ah shan iyo tobanka taas waa daciif imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuu daciifiyey riwaayadaas oo wuxuu yihi waxaa sanadka uga jira maxamed ibnu isxaaq oo mudallis ah ayaa sanadka uga jira khulaasadu sidaas ku leeyahy cancanhuna ku wariyey calaa kulli xaal riwaayadaas waa ma sugna waa munkara xadii axaadiistaas marka waxay cadayneen nabiga sala allahu calayh wasalam fatxulmaka wuxuu magaalada maka ku nagaaday sagaal iyo toban maalmood sagaal iyo tobankaas maalmoodna salaada waa gaabinay nabiga sala allahu calayh wasalam waa gaabinay walahu abu dawuud waxaa u sugnaaday can cimraan ibni xusein amaaniyata cashara sideed iyo tobanuu ku nagaaday nabigu taasna waa daciif oo sanadka waxaa uga jira cali ibnu zayd ibnu judcaan axmed ibn ambal wuxuu hi laysa bishayin waxba maahan kaas qiima male ahy xadiidka waxa weeyaan aimaduna waa daciifiyeen xadiidka cimraan ibni xusein oo sideed iyo tobanka sheegay sideed iyo tobanku maxal male waa daciifiyeen aimada nawowi khulaasaduu ku daciifiyey xaafid ibn xajarna talkhiisulxabiirku ku daciifiyey marka waa daciif taas aimaduna saasay u caddeeyeen walahu abu dawuud waxaa u sugnaaday can jaabir radia allahu canhu aqaama waa nagaaday nabigu bitabuuka tabuuk meesha la idhaahdo cishriina yowman labaatan maalmooduu ku nagaaday yaqsuru xaalu gaabinaya asalaata salaada waruwaatu xadiidkan ruwaadda warida hiqaad weeye ilaa annahu ikhtulifa waa laysku khilaafay fii waslihi waslintiisaa laysku khilaafay hadalkaas wuxuu ula jeedaa wuxuu ishaarayaa abu daawuuda xadiidka markuu wariyu wuxuu yidhi hayru macmar laa yusniduhu xadiidkan macmar inta aan ahaynoo ruwaaddaa xadiidka musnad ahaan uma wariyaan ee isagoo mursalahay wariyaan oon saxaabiga jaabira la sheegin laakiin nawowiya ka jawaabo wuxuu yidhi xadiidku waa saxiixulisnaad calaa shardi lbukhaari wa muslim macmar la keli noqoshadiisana ma haba ka dhibi maydo maxaa yeele waa fiqa xaafid weeye siyaadadiisu waa maqbuula xadiidka marka waa saxiix waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam tabuuk wuxuu ku nagaaday labaatan maalmood salaadan waa gaabinay axaadiidtaas marka isku dar xadiidka hore cabdullaahi bni cabbaas oo caddaynaya nabiga sala allahu calayh wasalama fatxu maka inuu ku nagaaday sagaal iyo toban maalmood oo uu salaada gaabinayay waa sanadii sideedaad sanadii sagaalaad oo ka dambaydayna tabuuk wuxuu ku nagaaday labaatan maalmood labaatankaas uu meesha deganaana waa gaabina waa gaabina axaadiistaas waxay tusayaan marka qofka musaafirka ah meel hadduu joogo oo intaas uu safarka yahay meeshana uusan go-aansan inuu deganaado waa gaabina salaada salaada waa gaabina salaada waa gaabina hadduu qofku inta meel tago isaga musaafirka intuu musaafirka yahay uu meel tago meeshaas inta uu joogo waxa weeyaan waa gaabina salaada laakiin waa goorma waa markuusan go-aansan inuu meesha deganaado haddaad me adoo musaafira meel degto oo waxa weya aada go-aansato inaad meesha deganaato safarkii aad ka baxdo waajib waxaa kuga markaas inaad dhamaystirto ila musaafir ma tiidi xukun musaafir ma qaadan karti taas war male laakiin waxay tahay mas'alada khilaaf kale sidaan musaafiraad tahay magaalaad tagtay ama miyiaad tagtay meeshii waa aad joogtaa meeshii aad joogtaa mana aadan go-aansan inaad degta inaad ka laabataa horta laakiin muddaad joogay meesha maxaad samaynay labaa loo kala qaada inaad is leedahay meeshaan dantaas ka dhamayso haddaad dantaa dhamaysatana aad tegti dantana ma taqaanid maray kuu dhammaanayo u fiirso danaad meesha ka leedahay waxaad u joogtaa waxaa leeda dantaas dhamayso mana taqaanid maray dhammaanayo hadday dhammaatana tag waxa weeyaan salaada waad gaabine laakiin ilaa goorma culamada in badanoo ka mid a sida maalikiyada shaafici qowl imaam axmed waxay leeyihin salaada waa gaabina ilaa sideed iyo toban maalmood sida nabigu u gaabiyey sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan fatxulmaka ilaa sideed iyo tobanaad gaabina hadday dhaafto arrintii dhammaan diido khalaas waa iska dhamaystiri sidaasay mareen sidaas ayay mareen ahlucilmiga gobol ka midana maya waxay yidhahdeen salaada waa aad gaabine ilaa aad dantaadi ka gaarto ilaa aad dantaadi ka gaarto qawlka ilaa aad dantaadi ka gaarto waa aad waxa weyn waa gaabine qawlka horeeto waxaan idhi shaaficiyada qabaan oo ah waa aad gaabine waana qawlka ugu caansan waliba shaaficiyada ilaa sideed iyo toban maalmood ood gaabine markaad dhaafto waa dhamaystir haddii dantii dhammayd diido laakiin a'imada qawlka maalikiyada iyo waxa weeyaan weliba qowl shaaficina waa lagu sheegaa axmed ibnu xambal abi thawr waxay leeyihiin marba haddaad dan meesha u fadhido danaad meesha u joogtaa dantiina maray dhammaahayda ma taqaanid berri miya dhamaana isaada mi dhamaana maalin walba u kalehe weliga waad gaabina weliga waad gaabina waa laba qowl marka oo kala duwan qowlkaas aana xoog badan xagga daliil ahaan sababtoo ah nabiga sala allahu calayh wasalam maka fatxulmaka wuxuu ku nagaaday sagaal iyo toban waana gaabinay waa soo ogaan nabigu sagaal iyo toban markuu gaalay ma dhamaystirin laakiin qowlkan shaaficiyada mashhuurka waxay leeyihiin mar haddaad sideed iyo toban dhaafto khalaas waa inaad dhamaystirta waxaa ka sii caddaan badan tabuuq labaatanuu joog labaatankiiba waa gaabina waa dhaafay sideed iyo toban soo maa waa gaabina hadduu dhaafi lahaa labaatanka laftirkeeda ilaa labaatanka dantiisa ugu dhammaatay hadduu labaatanka dhaafi lahaa inuu dhamaystiri lahaa wax daliila male wax daliila male cabdullahi ibnu cumar ibnu lkhadaabna waxaa ka sugan lix bilood inuu joogay adrabijaan lixdaas bilood salaada waa gaabinay cabdullaahi ibnu cumar ibnu lkhadaab cabdurasaaq ayaa wariyey iyo bayhaqi xaafid ibn xajar diraayada wuxuu yihi sanadku waa saxiix intaas waa gaabinay lix bilood wuxuuna yidhi cabdullahi ibnu cumar idaa idaa azmactu iqaama utimu markaan go-aansado inaan meesha deganaadaan dhamaystirahu salaada intii ka horeeda waa gaabina lix bilood barafaa hor taagnaa oo uu gudbi waayey meesha marka barafkaasaa celiyey barafkii maruu qalalaayo ma uusan ogeyn waa iska sugaay lixdaas bilood waa gaabinay marka qowlka sawaabka waa qowlka madhabka imaamu maalik axmed ibn xambal abi thawr shaaficina waa loo nisbeeyey qowlkaas oo ah haddaadan muddo go-aansan inaad meesha joogto ee meesha waxaad u joogta ay tahay dan oo isleedahay dantu markay kuu dhammaatay aad tegtid waad gaabine ilaa aad ka tagto meesha waad gaabine qowlkaas waa qowlka qowlkan oo shaaficiyada waa laga xoog badan yahay xagga daliil ahaan oo dheh sideed iyo toban markaad dhaaftaad aad dhamaystiri waxaa soo haray haddaad go-aansato muddo inaad meesha joogaydo muddo inaad meesha joogaydo oo waa maxay maalan waxaad istiri meeshaan labaatan maalmood iska joog ama shan maalmood iska joog ama kadib aad ka tegti taas ayadaa laftirkeeda khilaafaa ku jira goormaad dhammaystireen shaaficiyadu waxay leeyihin haddaad saddex maalmood ka badan go-aansato waa dhamaystireen isla markaas waa inaad dhamaystirto hadaad go-aan ku gaarto meshaan waxay siri musaafiraad tahay toddoba maalmood aad joogto maahan kii hore qowlka horan kaa leyn muxuu ahaa danaad u joogtaa dantiin maray dhammaahayda maba taqaani taasay ahayd tan waxay tahay waxaad go-aansatay meeshaan aad safarka ku tahay inaad muddo joogto muddadaas waxay leeyihin hadday saddex maalmood ka badan tahay waxa weeyaan laazim wey inaad dhammaystirto salaada maxaa yeele musaafirnimo waa aad ka baxday sidaas ayay leeyihin musaafirnimo waa ka baxay laakiin hadday tahay waxaad go-aansatay inaad saddex maalmood joogto waa iska gaabina sababtoo ah saddexda in la gaabinaa waxay ka qaateen nabiga sala allahu calayh wasalam xaajatulwadaa wuxuu maka tegey maalinkii afraadoo bisha dilxija ay afar aheed duurka waa ku tukaday maalinka afraad laakiin subxiga kuma tukano meel diduwa la yidhaho kusoo tukaday subiga maantaas afraad waa joogay shanaadna waa joogay lixaadna waa joogay toddobaadna waa joogay maalintii sideedaadna waa maantu ka baxay salaad subax inta ku tukaday marka wuxuu ku nagaa oo uu joogay waxa weeye maantii shanaad iyo lixaad iyo toddobaad saddexdaas waa la hubay wuuna ogaa inuu joogayo saddexda maxaa yaele xajku maanta sideedaadu bilaabana saas uu ogaa marka waxay leeyihin saddex haddaad hubto inaad haddaad go-aansato saddex inaad joogto waa gaabi kartaa haddaad ka badanna aad tidhaahdo waxa weyan joogna waxa weya waa inaad dhamaystirto waa inaad dhamaystirto sidaas ayay u mareen laakiin wax daliila oo gaabina nabiga un intaasaa ku soo aaday maahane inuu ka badan hadduu joogi lahaa dhamaystiri lahaa iyaduna daliil maleh iyaduna daliil male ma laha calaa kulli xaal qofka intuu musaafir yahay inuu salaada gaabiyo axkaamtii safarkana uu qaato sidaas weeye sida sugan adiladana leh waa sidaas weeye intuu musaafir yahay qofku inuu gaabiyo salaada wa can anasin kaana rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu ahaa idartaxala hadduu rarto qabla an taziiqa shamsu qoraxdu intaysan leexan akhara duhra duhurka dib uu dhigi jiray ilaa waqti alcasri waqtiga casirka intii laga gaaro uma nazala waa degi jiray fa jamaca waa jamci jiray baynahumaa duhr iyo casr fa in zaaqat ishamsu qoraxdu hadday leexato qabla an yartaxila intuusan raranna salla duhra duhurkuu tukan jiray uma rakiba waa kori jiray muttafaqun calayh wa fii riwaayati xaakim waxaa ku sugnaaday fi larbaciin arbaciinka oo xaakim uu iska leeyahay waay kii nawowi maa biisnaadi saxiixi sanadka saxiixa waxaa kula sugan salla duhra duurka waa tukan jiray iyo walcasr casirka uma rakiba kadib uu safri jiray kadib uu safri jiray wali abi nucaym waxaa u sugnaaday fii mustakraji muslim mustakrajka muslim uu ku soo saaray waxaa u sugnaaday kaana nabigu wuxuu ahaa idaa kaana markuu yahay fii safarin safar oo fazaalat ishamsu qoraxdu ay leexato salla duura duurkuu tukan jiray walcasra casirkana waa tukan jiray jamiican xaalay dhan yihiin uma artaxala kadib uu safri jiray halkaana waxaan ka gelaynaa axaadiista waxa weeyaan caddaynayda qaabka salaada loo jamcina qofka markuu musaafirka yahay axkaamta ku gaarkaa waxaa ka mid ah inuu laba salaadood isku waqti tukado xadiidka anas marka wuxuu leeya kaana rasuulu lahi sala allahu calayh wasalam idartaxala marka uu rarto qabla an taziiqa shamsu qoraxdu intaysan ilan macnaha intaan duurku gelin hadduu dhaqaaqo oo duhurka waktigiisu galo isagoo socda akhara duhura duhurkuu dib u dhigi jiray ilaa waqti alcasri uu dib dhigi jiray marka waa jamcu taakhiir dib uu dhigi jiray uma nazala nebigu waa degi jiray marka casri la gaaro fa jamaca baynahumaa labadaa salaadood ayuu jamci jiray oo waktiga casirku isku tukan jiray waxaana loo jamcinaa hal adinaa la adimaa waa la aqimaa salaadii waktigeedu horreydaa la tukanaa waa la aqimaa marka salaada laga baxo tii kalea la tukana marka waa laba aqin iyo hal adin fa in zaaqat ishamsu qoraxdu hadday leexato qabla an yartaxila intuusan safrin hadday qoraxdu leexato macnaha isagoo musaafira meeluu degay lagama hadlayo beledkii uu ka safraayay isagoo musaafiruu meel degay asagoo meel deganoon socon a duurkii galay duurkiyaa galay salla duura duurkuu tukan jiray uma rakiba waa safri jiray muttafaqun calayh marka waxaad moodaa duurka kaliya inuu tukan jiray oo uusan casirka ku dari jirin ayaa riwaayadan moodaa laakiin riwaayadan damba caddaynaya wa fii riwaayati alxaakim fi larbaciin biisnaadi saxiixi uu yihi biisnaadi saxiix macnaha saxiix muslimka sanadkiisa laakiin talqiisu lxabiirka xaafika wuxuu yihi biisnaadin saxiixin sanad saxiixa ayay ugu suganta salla duura duurkuu tukan jiray iyo walcasra uma rakiba waa kori jiray kadib uu socodka bilaabi jiray marka macnaheeda waa maxay xadiidkaas haddii nabiga sala allahu alay sl markuu musaafirka yahay isagoo socda salaadu ku soo aado duhurka dib uu dhigi jiro waktiga casirkooda tuga jiro hadday salaadu ku soo aado wakti uu meel degan yahayna salaadii jamcu taqdiimuu samay jira oo waxa weeyaan inta duhurkii tukado uu casirkiina ku dari jiray kadib uu socodka bilaabi jira ilaa labada marka taas waxay ku tusaydaa qaabka loo jamcina waa qofka musaafirka sida ufudud sida u fudud ilaa haddaad socoto waxaa kuu fudud inaad dib u dhigato oo hadhow markaad degto aad isku darto haddaad meel degan tahayna waxaa fudud inaad hadda is- labadii salaadood iska jamcido si aad hadda waktigaas casirka aadan u joogsan ood so- socodkaaga usii wadato saasaa nabiga u tukan jiray sala allahu calayh wasalam wliabi nucaym fi mustakraji muslim kaana idaa kaana nabig wuxuu ahaa idaa kaana fii safarin markuu safar ku dhex jiro maaha markuu magaaladiisa joogo fazaalat ishamsu qoraxda hadday ilato uu duhur- duhurku galo salla duhura duhurkuu tukan jiray iyo walcasra casirka jamiican jamcu taqdiimay sugayaan riwaayadahan jamcu taakhiirna hadday riwaayada hore bukhaari muslim ay ku sugan tahayba uma artaxala kadib ayuu rara jiray kadib ayuu rara jiray marka axaadiidtaas waxay faa'iideynayaan qofka musaafirka inuu xaq u leeyahay inuu salaadaha duhurka iyo casirka uu isku jamciyo jamcu taqdiim waktiga horuuda tukana waxaadna bilaabee labada salaadood midda horeyna duhur iyo casir waxaa horeeya duhur duhurkaa tukana waa la adimaa waa la aqimaa duhurkaa tukana kadibaa la aqimaa markaasaa casirkii tukana haddii wakti socod ay salaada duhurkaaga soo aadana dibaad iskugu dhigay labadooda hadhowaad isku tukana sidii aadna u tukana sidaas ayaan ka faa'idaysanay wa can mucaadin radia allahu canhu qaal kharajnaa waa baxnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu alayh wasalam fii qaswati tabuuk qaswatu tabuuk rasuulka ayaan raacnay sala allahu calayh wasalam fa kaana wuxuu ahaa nabigu yusallii mid tukada adduhra duhurka iyo walcasra casirka jamiican xalay dhayhi marka tan waa iska waa iska ilaaqday ta jamiican dhammaanay un tiri riwaayaddan marka waxaa laga faa'iidaysanaa waxa weeyaan duhurka iyo casirka nabigu waa jamci jire waxaa marka faahfaahina xadiidkii hore oo hadduu waktiga horeeto jamcu taqdiimna waa banaanta waktiga dambe oo jamcu ta'khiirna waa banaanta wlmaqriba wlcishaaa maqribka iyo cishahana nabigu waa tukan jiray jamiican xalay dhayhi tana waa faa'iido dheeraad maqribka iyo ceshaha haddii waktiga maqribka meel adoo degan uu waktigu kuu galo waxa weeyaan jamcu taqdiimaad kuu keeni waa la adimaa waa la aqimaa maqribkiioo saddex ragcaha tukani waa la aqimaa ceshiyoo laba ragcaha tukani ceshiyoo laba ragcaad ayaa tukani rawaahu muslim ayaana xadiidka wariyey laakiin mas'ale muhiima waxay tahay garanay marka la socdo salaadaha in la jamciyo waxaan hadda soo ogaanay markaad musaafir tahay meel haddaad degto danu kaa gasho dantiina aadan garanayn waktigay dhammaanayso salaadaada oo iska gaabsane salaadaada waa aada gaabsane ilaa aad ka laabato marka meelaad deganta ma jamci kartaa marka markaas ma jamci kartaa meelaad deganta ogow ma socotidi magaaladaana de- dhex degan tahay ama tuuladan ama baadiyahana deganta saafiraad ma ku tahay duhur iyo casir ma isku jamci kartaa ama maqrib iyo cisho ma isku jamci kartaa haah waa aad isku jamci kartaa waxaana sidaas faa'iideynaya xadiidka abu daawuud ee mucaad xadiidka sanad saxiixa waxaa ku sugan inuu yidhi mucaad inuu yidhi xadiidka mucaad weeye inuu yidhi qaswatu tabuuk nabiga sala allahu calayhi wasalam qaswatu tabuuk maalin maalmaha ka mid ah ayuu dib u dhigay salaadii duhur ayuu dib u dhigay nabiga sala allahu calayh wasalam markaasuu inta soo baxay uu jamciyey ayuu inta soo baxay ayuu jamciyey haddana nabiga sala allahu calayh wasalam maqribkii ayuu dib u dhigay markaasuu inta soo baxay waktigii ceshaha ayuu jamciyey xadiidka abu daawuudka marka wuxuu tusaa nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan isagoo tabuug degan oo aan socon inuu jamciyey waxa weeyaan laba salaadood isagoo degan oo aan socon oo meel degan inuu jamciyey iyuu tusaa xadiiskaas abu daawuud marka adoo meel degan waa jamci kartaa adoo meel degan waa aad jamci kartaa laakiin waxay yidhahdaan ahlucilmiga sida badan oo nabiga ku badneed sunnooyinkiisa waxay ahayd saddex in loo qaybiyo safar marka aada socoto oo safar aada ku jirto markaas nabiga sal lahu calayh wasalam hadyigiisu wuxuu ahaa sidaas aan soo ogaano ah haddii socodku ku soo aado wakti salaadii jirtana in dib loo dhigo iyadoo la socdo hadday salaada kusoo aado in dib loo dhigo hadday ku soo aado ayadoo la degan yahayna in inta horay loo jamciyo kadib la safro taas waa markii oo waxa weeyaan oo socod uu kusoo aado markii laakiin meel uu nabigu degan yahay sal allahu calayh wasalam markuu meel degan yahay oo musaafirna uu yahay sida mina oo kale markuu deganaa saddex maalmood uu deganaa iyo markii uu deganaa tabuuq labada waa ka suganta inuu nabigu isagoo degan uu labadii salaadood jamciyey tabuugay ku suganta tabuugay ku suganta inuu salaad walba waktigeeda ku tukadana waxay ku sugan tahay mina salaad walba waktigeeda inuu ku tukanayo sida badan oo u badneed sunadiisana waxay ahayd markuu meel degan yahay inuu salaad walba waktigeeda ku tukado saasaa badneed salaad walba inuu waktigeeda ku tukado taasaa badneed marka uu degan yahay marka labaduba waa bannaan yihiin laakiin mid walba waktigeeda in lagu tukado sidaasuna waa sida badneed in la jamciyaana nabi maxamed ay ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam laakiin masale muhiimaa jirta mas'aladaasu waxay tahay marka aada musaafir tahay haddaad salaada ku xidhatuu imaam kuu noqdo qof salaada dhammaystiraya kuuma bannaano inaad adugu gaabid imaamku hadduu salaada dhammaystira maalan qof waxaad ku xidhatay muqiim ba haddaad rabto waxaa dhici karta atixiyaadka ugu dambeeya uga xidho waajib waxaa kuwa inaad dhamaystirto waxa weeyaan ayaan daraday kamid tahay qofka waxa weeyaan iska caamiya inuu iska ijtihaado ninaa waxa weeyaan caami camala iska daalib iska shibul caamiya aa safray magaaluu yimi magaaladii duhurkii uu wuxuu sameeyey ku xirtay imaamkii magaalada deganaa laba ragca marka la marayo yidh asalam alaykum raxmatullah asalamu alaykum oo iska tegi markaas amaan ku idhi see u salaamo naqsatay salaadii imaamkii waa wadaa u yidhi horta aniga masaafir aan ahay labaana alla igu waajibiyey labo a alla igu waajibiyey labadiina waa tukaday markaan labadii marsiina ayaan ka bax aniga afar alla iima dirsan war hadde maya hadde kutubaha fiqiga waxay dhigaan haddaad qof muqiima ku xirato in la dhamaystiraayo aniga waa ijtihaad yii fiqigaad sheegaydana waa ijtihaad kale waaya kadibaan firin cabdullahi ibni cabbaasaan arkay oo leh oo la weydiiyo oo laleeyahay waa maxay qofka musaafirkaa oo marka uu ku xirto qof muqiimana dhammaystiraa markuu ku xirto qof musaafirana gaabinaa markaasuu yidhi waa sunatu abilqaasim nabi maxamed sunadiisi wey sal marka waa sunadii nabiga mar haddii sunanabi tale ijtihaad ma furna marka ijtihaad ma furna awalna ehel uma adan ahayn marka haddaad qof dhammaystiraya ku xirato waxaa laasim kugu ah inaad waxa weeye aada dhammaystirto taas weeyaan wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alay waslm rasuulka allaa yidhi laa taqsuru salaata salaada ha gaabinina fii aqala wax ka yar min arbacati burudin afar beriid afar gelin socod beriidku waa hal gelin intii loo socdo subaxdii marka subaxii waagu beriyo rati raran la raro duurkii meesha lagu furo haddana galabtii ka rar maqribkii meel ku fur haddana berri intoo kale afartaas wey min maka maka laga bilaabo ilaa cusfaan la gaaro intaas wax ka yar lama gaabi karo rawaahu daarqudniya wariyey biisnaadin daciifin sanad daciif ah ayuu ku wariyey sanadka markaa nin matruuk ah ayaa ku jira waana daciif xadiidka oo marka wuxuu daciif ku yahay xagga marfuuc marka laga dhigo oo nabiga loo kor yeelo sanadka waxaa ku jira cabdilwahaab ibnu mujaahid oo matruuk ah cabdiwahaab ibnu mujaahid waa matruuq waxaa kaloo sanadka ku jira ismaaciil ibnu cayaash ismaaciil ibnu cayaash hadduu wax ka wariyo can ahli beledihi oo shaamiyiinta waa saxiix laakiin xijaasiyiinta hadduu ka wariyo sida xadiidkan oo kale waa daciif kan waa kuwii uu xijaasiyiinta ka wariyey marka labadaas cilaa ku jirto waa daciif xadiidka marfuuc ahaan laakiin wuxuu ku yidhi xaafidku waa saxiixo sida saxiixa ah anahu mawquufun waa inuu mawquuf yahay waa inuu mawquuf yahay macneed waa maxe waa fadwo cabdullahi bni cabaas cabdullahi bni cabaasaa yidhi salaada lama gaabin karo intaas wax ka yar kadaa sidaasu akhrajaw soo saaray ibnu khusayme marka isagoo cabdullaahi bni cabaas fadwadiisaaha sugan sidaasoo kale cabdullahi bni cumarna waa uga sugan tahay marka afar beriidna waa lix iyo toban farsaq waana sidaan soo sheegnay siddeetan iyo sideed kilomitir iyo dhowr boqoloo mitir toddoba boqoloo mitir iyo weliba afar mitir weeye waa adigu sagaashan mitir oo dhow dhow weeye marka sidaas weeye salaada lama gaabi kara maka haddii laga safro carafa haddaad u safraydo sidaas cabdullahi bn cabaas ka sugan haddaad batnu nakla u safrayda lama gaabi karo waxaa la gaabi karaa markaad u safraydo cusfaan daaif judda wey saddexda meelodu sheegana waa sideetan kilomitr iyo dhowr mid walbaaba meelahaas wey meelaha salaada la gaabi karaa xaafidkuna wuxu hi sanad saxiixu uga sugan yahay talkhiisu xabiirka marka waana qowlka jumhuurtu meesha ay qaateenna waa halkaas oo qowlkaas cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn cumar qowl uu leeyahy labadaas qowl ayay qaateen ee xadiis nabi ma ahan xadiiska laakiin xadiis marfuuca kii ugu saxiixsanaa kii wuxuu ahaa saxiix muslimkee anas waxaana weeyaan waana kii sheegaya saddex farsaq in lagu gaabi karo wa can jaabina radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka alla yidhi sala allahu alayh wasalam waa siday yidhaahdeene khayru ummatii ummadayda kuwa ugu khayrka badan aladiina waa dadka idaa asaa-uu markay xumaan sameeyaan istakfaruu ilaahay dembi dhaaf ka dalba wa idaa saafaruu markay safraanna qasaruu salaada gaabiya wa afdaruuna iska afura akhrajahu tabaraaniya wariyey xadiidkan wuxuu sheegaa dadka ummadda ugu kayrka badan waa dadka markay dembi ka dhaco ilaahay u toobad keena hadday safraanna aan salaada dhammaystirina gaabiya aanna soomin markay safraana afura baraaniyaa ku wariyey fi wsat mucjam awsatkuu ku wariyey biisnaadin daciif sanad daciifuu ku wariyey maxaa yeele sanadka waxaa ku jira cabdullahi ibnu yaxya ibnu macbad oo ka wariyey ibnulahiica ibnulahiica marka waa daciif weeye daciif weeye marka xadiis waa daciif ibnulahiica oo daciifaa ku jira sidaasoo kale abuzubayr oo mudalis oo cancana ku wariyey ayaa ku jira ibnu macbadka laftirkiisa waxa weeyaan culummada gabal waxay yidhahdeen tarjama looma helin marka asbaabahaasoo dhan uu daciif lay wa huwa xadiidku fii mursali saciid ibnu sayib ayuu ku sugan yahay cinda albayhaqiyi mukhtasar isagoo ah isagoo mukhtasar ah ayuu ku sugan yahay marka waa daciifbe xadiidkan xugun lagama qaadanayo axaadiisii ka horreyday unbaa xukunka laga qaadanaa laakiin axkaamta uu sheegayo saddexda xugun ah qofka marka dembi ka dhaco inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto markuu xumaan sameeyo in ilaahay jecel yahay waa caddahay una yihiin dad khayr badan wakadalika axkaamta kalena horaan qaar u soo marnay qaarna waa noo imaa doona wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed